waxaan marka koowaad hambalyaynayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee galmudug oo soo qabanqaabisay maalinta shaqaale weynaha adduunka ee kowda mey waxaan u malaynayaa inay tahay markii shanaad ee aan ka qaybgelayo xafladdaas anigoo ka mid ahaan jiray xiriirka guuda ururada shaqaalaha horena uga qayb qaatay ilaa afar xafladood inaan wax ka dhigo maantana ay tahay middii shanaad inaan ku helay galmudug waxaan leeyahay shaqaalaha adduunku ha biloobeen ha israaceen ha horumareen ha noolaadeen intaa waxaan ku darayaa ma raba inaan wakhti badan cunno waxaan rabaa inaan soo tashiilno arrinkeenna annagoo idiin joogna wax badanna samayn doonna haddii alla yidhaahdo waxaan rabaa inaan intaa ku daro sababta aanu imaannay galmudug galmudug waa markii labaad ean imaanayno markii hore waxaan u nimid colaaddii galmudug iyo puntland ka dhacaysay ilaahayna waa nagu guulayey intikaraankeena maantana waxaan u nimid oo socdaalkeenna magaciisu yahay socdaalka dhiirigelinta nabadda horumarka iyo isfahamka galmudug waxaan rabnaa inaan garab istaagno waxaan rabnaa inaan garab istaagno madaxda galmudug si bulshada loogu dhiirigeliyo isfahamka wadatashiga wada shaqaysiga wax soo saarka wax wadaqabsiga sugidda ammaanka jidad dhisashada guryo dhiska dayactirka deked samaysiga wax kasta oo horumaro galmudug waxaan rabnaa inaan reer galmudug u iftiiminno isku haynta siyaasadda iyo ka shaqaynta amniga iyo waxqabsiga bulshadu inay kala gaar yihiin waxaan rabnaa inaan tusaalayno oo la fahmo in qof kasta uu ku khasban yahay duruuf naga dhaxaysa oo ah muxuu ahaa wax la yidhaahdo midnimada iyo israaca galmudug waxaan nahay dhammaanteen golaha abwaanada soomaaliyeed maantana mid galmudug ku dhashay iyo midaan ku dhalanba waxaan hortaagannahay galmudug waxaan marti u nahay galmudug waxaan hortaagannahay madaxdeenna oon rabnaa inaan ka kaalmayno arrimahaas wacyigelinta haddii ay gacan nagu siiyaan mar kale waxaan idin leeyahay waa ku faraxsannahay inaan imaanno galmudug in sida naloo soo dhoweeyey waxaan rabaa hortiinna inaan uga mahad celiyo hadda qolo walbaa beenay leedahay abwaanada beesha u joogtahay waxaa weeye fanaaniinta waa beri galmudug marka beesheenni baana soo dhowaysay wayna dejiyeen ilaa xalayna iyagaan la joognay waxaana rajaynayaa in madaxdu la wareegi doonto wixii hadda ka dambeeya arrimaheenna si shaqooyinka aan rabno aan hore u galno haddii madaxdu ay noo oggolaato